Maxkamadda Gobolka Mudug ayaa muwaadin Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Maxamed Cali Faarax ku wareejisay dhul si sharci darro ah looga haystay. Dhulkan oo ku yaalla magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug ayaa madasha lagu wareejinayay waxaa goobjoog ka ahaa mas'uuliyiin ka tirsan Maxkamadda Gobolka Mudug, taliyaha saldhigga booliska degmada Gaalkacyo iyo mulkiilaha dhulka. Guddoomiyaha Maxkamadda Gobolka Mudug Abukaata Cali Yuusuf ayaa ku dhawaaqay xukun fulinta ee ka soo baxay heerarka kala duwan ee maxkamadaha gobolka Mudug.
Maxkamadda Gobolka Mudug ee Galmudug oo ay weheliyaan taliska booliiska gobolka Mudug oo nagala joogo saldhigga booliiska degmada Gaalkacyo waxay maanta halkan u joogtaa fulin xukun maxkamadeed. Xukunkaas oo ay xukumeen maxkamadaha kala duwan darajooyinkeeda kala duwan ee gobolka Mudug. Xukunadaas oo lagu xukumay dhulka kan aan dhex taagannahay lagana xakumay muwaadinka magaciisu yahay Saciid Xasan Cosoble loona xukumay muwaadinka magaciisu yahay Maxamed Cali Faarax oo ah muwaadinkan garabkayga taagan. Xukunadaas oo lagu xukumay dhulka kan aan dhex taagannahay. Dhulkaas la xukumay ayaa ah dhulka kan aan dhex taagannahay. Dhulkaas la xukumay ayaa ya- cabbirkiisu yahay dhinaca galbeed soddon iyo lix mitir, dhinaca bari soddon iyo lix mitir, dhinaca waqooyi toban iyo siddeed mitir, dhinaca koonfure labaatan iyo kow mitir. Galbeed waxaa ka xiga dhulka Saciid Cosoble, waqooyi waxaa ka xiga waddo, bari waxaa ka xiga iskuulka Mudug, koonfur waxaa ka xiga dhulka Saciid Xasan Cosoble. Dhulkaas aan soo sheegay cabbirkiisa iyo jihooyinkiisaba ayaa waxaa loo xukumay muwaadinkan garabkayga taagan lagana xakumay muwaadinka magaciisu yahay Saciid Xasan Cosoble. Maanta oo ay taariikhdu tahay afarta bisha labaad laba kun labaatan iyo shan Maxkamadda Gobolka Mudug ee Galmudug iyo taliska booliiska degmada Gaalkacyo waxay dhulkiisan ku wareejinayaan muwaadinkan maxkamaduhu u xukumeen ee magaciisu yahay Maxamed Cali Faarax.
Maxkamadda Gobolka Mudug ayaa muddooyinkan dambe waday dadaallo lagu wareejinayo dhulalka la isku haysto kuwaasi oo ay lahaayeen muwaadiniin Soomaaliyeed.